dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caawa waxaa nagula caweynaya warqadahan isdhaafinaya ee la dhacayay tigidhada dhanka ay marayaan dakafaar ka qaade dhexda waxa uu joogay dhuusada la yaab leh waa fanaanka qarsoon ee doctor cabdiweli maxamed cali gaas ninkiina wuxuu ku maqan yahay ruushka wuxuu ruushka ku maqan yahay in gabadha waxaa la rabaa in laga dhaco la gurso ninka loo guriya la rabaa xaashiyada marka dee boosanaha lala heshiiyey xaashidii waxa weye lama gaarsiinayo kala qari
warqadahan isdhaafinayay la dhacaayay tigidhada dhanka ay marayaan dhaka qaar ka qaadi dhanka ay marayaan dhaka qaar ka qaadi dhexda waxa uu joogay dhuftada la yaab guud ahaan barnaamijka caawa waxaa marti iigu ah oo nala caweynaya brofesor cabdiweli maxamed cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahna madaxweynihii hore ee puntland waa caawa iyo caweyska washington barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaa nagula caweynaya brofesor cabdiweli maxamed cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahna madaxweynihii hore ee puntland brofesor cabdiweli waxaad in badan maqasheen amaba aragteen isagoo cashar ka bixinaya jaamacad khudbado jeedinaya ka qaybgalaya doodo siyaasadeed amaba soo saaraya wareegtooyin uu ku magacaabayo mas-uuliyiin dowladeed hase ahaatee caawa waxaan barnaamijkan idinku barayaa qayb idinka qarsoonayd oo aydnaan badankiin ka aqoon brofesor cabdiweli maxamed cali gaas brofesoorka aan toddobaadkii lasoo dhaafay kula kulmay magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka ayayna dhex martay sheeko xiise leh brofesor cabdiweli maxamed cali gaas marka ugu horeysa soo dhowow waa ku faraxsanahay in aan isku aragno magaalada colombos ee gobolka ohio oo labadeennaba aan marti ku nahay waxaan jeclaha inaan kula yeesho waraysi iska social issue aan wax shaqaa ku lahayn siyaasad laakiin aan ugu talagalnay ama aan rabo in dadka adiga ku yaqaana inaad tahay brofesor cabdiweli maxamed cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya madaxweynihii hore ee puntland oo aan siyaasad haba yaraatee innaba aan soo hadal qaadaynin horta waxaan rabaa inaa igu bilowdeed barnaamijka la yihahda caweyska washington ee v o e da ka baxa bal inaad dhegeystada in kale waa mahadsantaha caaisha cuud kusoo dhaweynaya oo ku faraxsanaha inaan saragno dabcan waa dhegeystaa dee si joogta uma dhegeysto laakiin in badan ka mid a waa dhegeystay hay bal haddaad nala wadaagto wax uun aad ka xusuusan karto hadday jirto haddaysan jirin waan ku gudbayna maxaa ka xusuusan kartaa barnaamijkaasi de waxaan ka xasuusanayaa anaabad i wareegsatayba oo warkii waxaa xasuusta adiga iyo falastiin i wareegsatay aduguna warka jeedinaysay oo aan ka hadlayay dee waxaan kasoo tegay ra-iisul wasaaraha de xusuus badan bay igu leedahay ma garatay marka waa barnaamijka u dhegeysta waayahay waxaan rabaa dabcan waxaa tahay nin siyaasiya nin macalina nin aqoon-yahana nin waayo araga marka laga soo tago nolosha siyaasadda iyo macalinimada iyo noloshaada socialka ah ee ka baxsan siyaasadda maxaa qabataa
wallaahi wax badan baan qabtaa hadda afar sano u dambeysay laga soo bilaabo sagaashan laba kun iyo sagaal iyo tobankii runtii hadda waxaan u bayray inaan aada u barto diinta oo wakti u helay aada hadda waxaan u akriyaa tafsiirka axaadiista aada u dhegeystaa oo wakti badan geliyaa sidoo kale akhriska waan akhriyaa bugaagta wixii kula aan isleeyahay markaa aan xiiseynayo hadda waxaan dhameeyey booggii laga qoray turunji uu qoray uu ka qoray aadan cabdullahi cusmaan allahu naxariista madaxweyne horeeye soomaaliya haddana boog baan qoloola socota haddana mid kalaa socdaan qoraya oo hawshaas ii socotaa marka waxaas badanaaba iyo de caruurta iyo faamiliga iyo reerka iyo ma fahamte marka waxaasoo dhan baa maaragtay waktiga baa inta badan iga qaata marka noloshaada sida muuqato aada ayay maaragtay mashquul u tahay laakiin waxaad u jeesatay dhinacaasi waxbarashadii aqoonta laakiin noloshii kale socialka ah wey markaad intaasoo dhan markaad kasoo baxda maxaa ku nasataa runtii saaxiibo akhrisku waa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha waktiga dadku ay mataqaana geliyaan maadaama waqti marka lasii weynaanadana dabcan yani social activities badan oo aad sameynaysaa dee sportiski xoogaa waa laga duqoobay moviyadii la geli jiray iyo mataqaanaa sinimooyinkii laftigoodii badanaaba hadda haddaan helo movie fiican oo for example mainly waxaan jeclahay moviyada waxaan jeclahay moviyada ah comediga yani si waktiga aad isgadadaalada laakiin weli balaa comedy movie moviyada dadka madow ay sameeyaan oo qosolka ah waa dacwadaa shooyadii hore oo waktigii aan maraykan yani in badanta aan joognay dee oo la daawado oo hadda riranka ah oo sinfield iyo waxyaaba noocaasna waan daawadaa marka waxyaaba noocaas iyo sheekada saaxiibada iyado moogtahay oo dee maaragtay aan su nimaano sheekaysano ama siyaasada laga sheekaysto ama arrimaha ijtimaaciga laga sheekaystay marka intaasoo dhan ba waa sameeya marka mudane cabdiweli waxaad ka warantaa dhinaca kale waxaad carabka ku dhufatay in barnaamijka caweyska ee haddaan ku wareysanayo inaad horey aada uga qayb gashay wej oo saxa xilligaas waxaan xusuustaa mar ay falastiinku weydiisay inaad heesaha dhegaysato ama fanaanka aad ugu jecesha hees baad soo qabatay horta heestaas ma xasuustaa waagaas aad noo soo qabatay waxaan xasuustaa laba hees baan idiin soo qabtay heesna waxaa la oran jiray sabaalo oo ay qaadaan dad badan baa qaadan laakiin mainly aamine cabdulaahi iyo iyo iyo axmed gacayte heesna waxaa hees la oran jiray laal oo ay qaadi jirto qof la yidhaahdo mandeeq waa xasuustaa ma ilaawen waaya mar kale ma noogu celin kartaa maanta
ma kuwo kale ma weydiisa waayahay marka mid uun
maya de runtii de fanaaniinta de waa wada jeclahay heesahooda waana dhegeystaa badanaaba gaar ahaan heesaha amine cabdullahi allah naxariisto dhowaan bay dhimatay mandeeq xalimo khalif magool xagga dumarka amine saare axmed hibo yani ma kala ma kala dhitaan gabdhaha yani fanaaniinta ee soomaaliyeed raggana sidoo kale maxamed axmed maxamed saleebaan maxaa la yidhaahdaa yani iyo dee maaragtay xasan aadan samater ama cali cigaal iyagana adda waa dhegeystaa marka inkastoo hadda de xagga in sheegay diinta aan aada ugu u batay laakiin haddana mararka qaarkood yani waa waa waa waa waa ku tuurtaa waa dhegeystaa waa garta marka weli ma kuu suurto gashay fanaaniintaas aad carabka ku wada dhufatay inaad si toosa iyagoo heesaayo aad aad aada u daawato runtii haddaan runta kuu sheego dee dadka dhusarab ka yimidna way garanayaan taariikhdaas markaan soo koreeyey guri anagoo aan lahayn oo meel makhaayad ah oo aan deganayn ayaaba tiyaatarka ahayd riwaayadaha lagu dhigaba ka yimaadaan marka fanaaniinta in badanoo kamid a in berson anoo yarba xataa la kulmay sababtoo de mar haddii meesha aad degan tahay riwaayadina lagu dhigayo interaction baa imaanaya dadku way isbaranayaan way la socda dadka dhusarab taarikhda yaqaana aada bay u garanayaan marka waa la kulmay dhammaantood xamar markaan imidoo dee nusoo wareegnayo jaacadda dhiganayay ama ka shaqaynayeen in badanoo kamid a waa waa la kulmay riwaayado badanoo kamid a imama dhaafi jirinba riwaayad soo baxdo aan gelin aada bay u yarayd wow waa halkaan ku kala duwanaa riwaayada oy fanaaniintii waa beri dhigeen ama meel kaleba ha kasoo baxdo on daawada ma jirto marka halkaas aadaan ugu kala duwana oo digana sii badantaa marka la fiiriyo dhinacan sugaanta iyo fanaaniinta soomaalida marka waxaad ka warantaa intaas haddaad lasoo kulantay adiga oo yar oo tiyaatarkii aad daris ahaydeen fanaaniintii aad nasiibka u yeelatay waxaa jira marka qofka uu soo koraayo waxyaaba dhegtiisa kusoo noqnoqda oo markiiba ama ama noloshiisa ka mid noqota marka heesaha dhegtaada kusoo dhici jiray ama riwaayad ha lagu dhigo ama raadiya ha ka baxdo amaba dhegeysan jirta maxaa kamid a marka laga soo tago kuwaad carab ku dhufatay aamine cabdilaahi iyo iyo mandeeq wallahi waa badan yihin heesahan dhegeysto dee mathalan heesaan aada u jeclaabaa jira uu qaado maxamed saleebaan oo oran jirtay wanduuli gaaray sida dabaysho cirkaanka dooniri inay dul joogto wanduuli gaaray sida dabaysho cirkaanka dooniri inay dul joogto dulmaan qabaayo oo adaan ku doorte dartaa u ooye madi dadaashe bal diiftanaan qabo bal diiftanaan qabo iga dawaysid alla may dadaasho iyo daryeesho alla may dadaasho oy ku daryeesho baldadow adduunka dulmaan qabaayo oo adan ku doorto
wadii dadaashii qodiftanaan qabo qodiftanaan qabo iga dawisid qodiftanaan qabo iga dawisid ummay dadaashu oy dareesho أمي دداشو ويدريشو بددي ودون كاي لبدي ستورتاي بددي ودون كاي لبدي ستورتاي هاي السودا عد ما هو يا قشتينا السودا عد ما هو يا قشتينا يا naftaydu doontay inuu daayinkeenu igu soo duceeya Ah, igu soo duceeya
maxaad heestaa u jecleed waa hees cajiiba maxaa heestaasi marka heesaa waan yarayn dee aan maaragtay eh, maskaxdaada kusoo dhacdhacayo oo maaragtay aan- een- aan aan dhegeysan jiray ka mid ahayd een, een ruwaadii wadaya wacdiisa ku jiri jiray oo dee een, eh, qofta la yidhahdo zeynab xaaj cali baxsan marka ruwaadda waan galay anoo yar waan xasuustaa wadaya wacad oo eh, zeynab xaaj cali baxsan iyo ay ay wada qaadi jireen rooraaye ya warqadahan isdhaafinaya ee la dhacayay tigidhada dhanka ay marayaan dhakafaar ka qaade dhexda waxa uu joogay dhulsada la yaab leh
Wow, wow, waa heestii waa heestii ahayd een, heesihii dhambaaladii la isku diraayaa malaha astoos u tegi waaye Marka- marka cali barako bulow dhexda u fariistay oo boostaala Hay.
ninkiina wuxuu ku maqan yahay ruushka wuxuu barashku maqan yahay Hay.
in la- gabadha waxaa la rabaa in laga dhaco la gursado ninka loo guriya la rabaa Hay.
xaashiya marka dee la- Ameer- boostaalaha lala heshiiyey xaashidii waxaa weye lama gaarsiinayo Kala qari.
kala qari
warqadahan isdhaafinayay la dhacaayay tigidhada warqadahan isdhaafinayay la dhacaayay tigidhada dhanka ay marayaan dhanka qaar ka qaadi dhanka ay marayaan dhanka qaar ka qaadi dhexda waxa u joogi dhuftada la yaable dhexda waxa u joogi dhuftada la yaable adduunyadan dhibteeda adduunyadan dhibteeda anilaydameye adduunyadan dhibteeda adduunyadan dhibteeda anilaydameye ma dhammaado wakhtigaas ma dhammaado wakhtigaas u dhowaysataay dheeraa dheeraa dheeraa muddadii
weligeed bile intii- intii la soo jira waa waa gab- waa- waa gabdhaha waa la isku haystay
tacliintaanu soo dhoofa ee uga imid dhulkaygii dhayali lama aho waan dhigaanayaae waxse laygu dheehaa dhiiga iga xulayse warka kaba dhergaaye warka kaba dhergaaye waxaan dirayay dhiidha tacliintaan u soo dhoofayn uga imid dhulkaygii dhayali lama aha oo waan dhiganayaaye dhayali lama aha oo waan dhiganayaaye midsalaygu dheehaa dhigayga xulayse midsalaygu dheehaa dhigayga xulayse warka kama dhergaaye warka kama dhergaaye waxaan dirayay dhiida war warka kama dhirgaayi warka kama dhirgaayi waxaan dirayay dhiidha
marka waxaan diraya dhiidha maxaa laga wada dhiidhaadaas taarban taarka dhidhaada dhidhaa dhidhaa mogta laba goor lama jirin mogtahay ee, telefonka caadiga iyo oo sahalka ma jiri jirin saama saalaneyn marka dhidhaa waxa weeye bahal isticmaali jiro sida taarka loo diri jiray halo halowdi ha Lo- hadalaa diraysaa marka qof kala helaya xagga jooga waa la fasiraya qof waa la siinaya marka marka heestaasan waxay ka mid aad ku xilidaa dhegeysan jirtay riwaayadihii aan galay kamid ah sida- sida aan aad aad xasuusto bay kamid ahayd Ee, dee dab jacayl kari waa oo yani nineteen seventy four baan marinaya xasan aad xasan ganay riwaayadiisa axmed cali gaali ku jireen en, en, eh, mina cabdulaahi ya weligeed adduunyada waktiga qof saacida qofna waayaha xira garanarta marinaya labadaasi waxaanayn horaan looga waayo waa nin iyo waagi ya
weligeed adduunyada waktiga qof saacida midna waayaa xidha labadaasi waxaan hayay hora looga waayo waa nin iyo waagii aniguna wisisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiish bayna sara kacay aniguna wisisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiish bayna sara kacay caashaqu wadaad male walaloona kuma hadhooy waan waana kala tageen caashaqu wadaad male walaloona kuma hadhooy waan waana kala marka marka saas waa kuwiaad riwaayadaha ku gashay riwaayad han buu galla kulligood wadaya wacaad dab jacayl kari waa riwaayad la oran jiray abaha ka samreeya adiga maxaa la yidhaahdaa en, eh, all these riwaayadihii dee aan warkaas waktiga heydhayga soomaaliya de fanka iyo soomaalidu waktiga u fiicnayd maxaabilahi halmaa guursan doontaan yacni en, ad- maxay maxay ahayd eh, galbeed waa la xoreeyay waarse gaagixisay eh, maxaa la yidhaahdaa hawaa lajacaylka ana weerarka aadno I mean, that was- maxaa maxaa ka xu- een, riwaayadaasi hawaalaada jacaylku aynu weerarka aadno iyo habla yahow hadmaad guursan doontaan labadaasi riwaayadood heese cajiiba ku jiro soomaalida aad u isticmaasho maxaa ka xusan kartaa de waxaad heesta matalan hadda dab- da- galbeed waa- galbeed waa la xoreeyay heesta caadiga dee oo uga hesheeya galbeed waa la xoreeyay galbeed waa la xoreeyay warta gagixisa hees bay ahayd laftigeedu heestan la yidhaahdana abow meeda ku jirtay Eh, inta lai gafaaye baadil iyo baadil ma jirin Soo kuma lahayn.
baadil iyo dad- dadka dambe weeye Eh, ma ma jirin riwaayad badanaa wax- riwaayadaas waxaa matalaya de xasan adal samantari amine cabdilaahi en, sahre axmed yani fanaanta waaweyn bay badanaaba ahayd riwaayadii la haysiid si fiican labada xataa ma kala saarsaari karo laakiin de waxay ahaayeen riwaayadihii markaas aan si fiican u xasuusto Een, waxaa igu soo dhacday eh, bas- profesor cabdiweli hadda ka hor dhalinyaraan iska saaxiibay mida wuxuu yidhi markaan heesaha jaceylka iska dhegeysto jaceyl aanan garanayn cid aan jeclahabay saga kay dhacda marka marka heesahaasaad dhegeysanaysay wax ma ku gaarsiiyeen adiga you know en, eh, dee jacaylku waa tiro badan yaha maogtahay En, eh, mathalan jacayl eh, waa garanaysayo en, eh, heesahaasi yani sensibilityga qofka ayay kor u qaadaan oo maogtahay inaad xoogaa qiirootaa laga yaaba markaad dhegaysato laakiin qofkii haddii isagoo qof jecelna waktiga isaga ahna dee dabcan reason baa jira ama u dhegeysanayo ama u qaadayo ama u jeclaysanayo ma fahamtay yani hees markaa situationka qofkaas uu ku jiro cabiraya hadduu arko qofku wuu jeclaanaya dabcan
marka heesahaasi kuwa kuwa kuwa ay waktigu kugu riixeen inaad jeclaato dhegeysigooda ma ku jiraa
waxaa waxaan oran karaa no comment hadda oday waan ahay laakiin of course qof kastoo dhallinyaraahi uu soo maray yani fiira jacaylka xataa maaha jacayl waxaa iska jira balatoniga waad garanaysaayoo qof dhallinyara ahoo dumar ahoo ama isku kalaas yihiin baad yani compartimentadaeda iyo dhaqankeeda iska jeclaanaysaa aan romantic ahayn qofaad romantic la jeclaanaysaa waxaas leedahay qofta wallaahi waxaa ku fiicnaan lahayd yah inaad mustaqbalkaa qoftaadi noqoto aad guursato maaragtay baa dhici karta marka dee way way bere badan yihiin marka qaabka qofku dareenkiisaba waxay ku xiran tahay situationka uu ku jiro aad baad mahadsantaha marka ugu dambeyntii waxaan ku siinayaa dooqaaga bal kelmadaada ugu dambeysa ee waraysigan
de waa mahadsan tahay runtii en, eh, xusuuso iyo memory hadda aan ka ya aan ilaaway oo oon iska maaragtay aad moodo inaan qalbiga kasii tirtirayay ee adig ii xasuusisay marka eh, dee mar marna in la iska dhalinyareeyo waa fiicantaan u malaynaya dhalinyaronima adiga celis aada waa mahadsan tahay marka ilaa iyo saacadaha soo socda qalbi ahaan waxaad tahay nin dhalinyaro ah Xus- xasuuso badan baa dib igu soo guxi doona maaragtay ya marka caawan waxaan malaya inay heeso badan dhegeysan doono
aada mahadsantaha profesor cabduli dhegaysti aragtidaada ku saabsan barnaamijkan caweyska washington iyo waxa kaaga baxay waraysigan caawa ee profesor cabdiweli maxamed cali gaas nagula wadaag imailkeena somali at v o a news dot com amaba bog aan ku leenahay facebook guud ahaan barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestan halkudhegeedu yahay banaadiri ee ay qaado allaha u naxariistay xaliima khaliif magool intaan mar kale ismaqlayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh habeen wanaagsan
booqasho keliya badhiga hadhaya